faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxmed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
yaxye cabdirisaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abuuraan raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaada maantana waxaa ugu dooroon maraakiib iyo doonyo ganacsi oo ku xaniman xeebta magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland al-shabaab oo goob fagaaro ah ku toogtay nin ay sheegeen inuu dil ka geystay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan xal laga gaaray muran ka taagnaa duulimaadyada aadi jiray gobollada dalka soomaaliya oo maalmihii dambe ka jiray garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho soomaaliya iyo norway oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal maamulka hirshabeelle oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya kala hadlay sugidda ammaanka deegaanada maamulkaasi hirshabeelle gaar ahaana caasimadda jowhar intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka duhur ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goor dhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha sagaalaad sannada labaatan labaatan imikii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan warka waxaa soo saaray saaxiibkay xasan axmed maxamed anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doonaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa goob fagaaraha ku toogtay nin ay sheegeen inuu dil ka geystay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa goob fagaaro ah ku taalay degmada ceel cali ee gobolka hiiraan waxa ay ku toogteen nin lagu eedeeyay inuu horay inuu horey u dilay qof shacaba oo ka mid ahaa dadka deegaankaasi ninka al-shabaab toogteen ayaa waxaa lagu magacaabi jiray xasan aadan cali oo afartan iyo afar sano jira kaasoo la sheegay inuu si bareera u dilay xasan cismaan ibraahin waxaana goobta xukunku ka dhacayay ku sugnaa dadweyne fara badan war qoraal ah lagu faafiyey baraha al-shabaab ayaa waxay ku sheegeen markii hore ay ehelada laga dilay marxuum xasan cismaan ay u bandhigeen inay diyo qaataan iyo inay cafiyaan ama in loo qasaaso iyagoona dalbaday in loo toogto xasan aadan al-shabaab ayaa marar badan xukunno kala duwan ka fulisa ku fulisa dadka dilalka ka geysta deegaanada ay gobollada dalka kaga sugan yihiin kuwa lagu eedeeyo inay la shaqeeyeen dowladda federaalk soomaaliya iyo dad kaloo lagu eedeeyo inay sirdoon u ahaayeen dowladaha shisheeye maraakiib iyo doonyo ganacsi ayaa lagu soo warramayaa inay ku xaniman yihiin dekedda magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland wararka laga helayo xeebta degmada boosaaso xarunta gobolka bari ayaa sheegaya in halkaasi ay ku xayiran yihiin maraakiib iyo doonyo ganacsi oo waday shixnado ganacsi oo ay leeyihiin ganacsato deegaanada puntland ka soo jeeda maraakiibta iyo doomaha ayaa ka ayaa ka yimid saacadihii lasoo dhaafay dalalka cumaan iyo imaaraadka carabta kuwaasoo doonaya inay kusoo xirtaan dekedda magaalada boosaaso hase yeeshee dhammaan marinadii dekedda ay ciid buux dhaafisay maamulka dekedda ayaa maraakiibta iyo doomaha sida sida shixnada ganacsi ku amray inay ku sugnaadaan meel dhowr mayl u jirta dekedda ilaa iyo inta carada laga bixinayo dhammaanba marinada loo soo mari jiray halkaasi dekedda magaalada boosaaso ayaa waxaa gacanta ku haysa shirkadda d b wold waxaana la sheegay ilaa hadda shirkadaasi ay ka warwareegayso bilaabidda shaqada ciddii looga waa ciidda looga saari lahaa dekeddaasi maamulka hirshabeelle ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya kala hadlay sugidda ammaanada ma sugidda ammaanka deegaanada maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle doctor maxamed cabdi waare ayaa kulan la qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaay yuusuf raage iyo qeybaha kala duwan ee waa qeybaha kala duwan ee ciidamada xoogga gaar ahaana qeybta toddobiyo labaatanaada kulanka uu ka dhacay guriga madaxweyne waare ayaa looga hadlay xaaladda amniga hirshabeelle iyo dardargelinta barnaamijka kala guurka soomaaliya ee xoreynta deegaanada maamulka hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidanka xoogga dalka ay qaadaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ahaan waa ammaanka guud ka hor inta aysan bilaaban doorashada maamulka hirshabeelle madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada xoogga dalka laga rabo inay hirshabeelle kala shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa wadada xiriirisa waa waddada xiriirisa muqdisho iyo jowhar ammaankeedana loo sugi lahaa falal amni darro ayaa sannadihii u dambeeyey kusoo kordhayay waddada xiriirisa muqdisho iyo jowhar waxaana halkaasi lagu dilay xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle madaxweyne waare ayaa ka codsaday saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya in arrimahaasi wax laga qabto dhanka ammaanka islamarkaana ciidamadu ay il gaara u yeeshaan caasimadda maamulka hirshabeelle ee jowhar oo maalmihii dambe dilal ka dhacayeen xal ayaa lagu soo warramayaa in laga gaaray muran ka taagnaa duulimaadyadii aadi jiray gobollada dalka soomaaliya oo maalmihii dambe khilaafkeeda uu ka jiray garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho waxaa goor dhoweed xal buuxa laga gaaray muran ka taagnaa shaqada duulimaadyada gudaha ee waa shaqada duulimaadyadii gudaha ee ka bixi jiray garoonka aadan cadde kadib markii ay godod sameeyeen shirkadaha duulimaadka ee aada gobollada dalka warar lagu kalsoonaan karo oo la helo ayaa sheegaya in haka kiisaaka ku yimid shaqadii garoonka ah ay soo farageliyeen maamulka garoonka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana haatan la xalliyey murankii ka taagnaa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa ayaa shalay joojisay diyaaradihii aadi lahayd waa diyaaraddii aadi lahayd magaalada doolow ee gobolka gado taasoo keentay in guddiga ay ku midaysan yihiin shirkadaha diyaaradaha ay sameeyaan shaqo joojin dadka ku sugan garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa warbaahinta u sheegay in dad badan oo rakaab ah islamarkaana kusii jeeday gobollada dalka ay xayirnaayeen ama ku xayirnaayeen gudaha garoonka inta aanu inta uu taagnaa muranka balse haatan ay u baxayaan haddii waa deegaanadii ay u socdeen si kastaba maalmo ka hor ayay ahayd markii dibadbax cabashaa ay sameeyeen howlwadeenada garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho kadib markii ay isku dhaceen maamulka shirkadda faivore ee gacanta ku haysa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho gaari nooca xamuulka ayaa lagu soo warramayaa inuu geel badan ku laayay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warar dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaari oo berigii hore ee saaka ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana isgoyska siinaya dhinaca degmada boondheer ee gobolka banaadir dad goobjoogayaal oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shilkaasi uu yimid kadib markii uu soo faringoostay gaari nooca iskarogada qaada waa iskarogada qaada carada iyo dhagaxaanta kaasoo ka yimid dhinaca suuqa siinay darawalkii waday gaariga ayaa si toosa ugu dhuftay dhagxaan horay loogu xiray isgoyska siinay gaar ahaana dhinaca boondheere waxaana gaariga oo halkaasi ku dilay afar neef oo geela goobta joogay sidoo kalena waxaa dhaawac culus uu soo gaaray darawalkii gaarigaasi waday sawiro laga soo qaaday goobta shilku ka dhacay laguna faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya geel dhulka daadsan islamarkaana qaarkood gaariga uu dul maray ama gaariga uu ku fadhiyo magaalada muqdisho waxaa marar kala duwan hore ka dhacay shilal geystay khasaare kuwaas oo intooda badan ka dhasha gaadiidka soo farin goosta iyo kuwaas siyaabooyin kale ugu rogmada magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wasiir ka tirsan maamulka somalilan ayaa lagu soo warramayaa inuu ka bogsaday cudurka covid nneteen oo haleelay wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan saleebaan yuusuf cali koore oo dhowaan ku dhacay cudurka halista ah ee karnafirus ayaa shaaciyey inuu ka bogsaday wasiir saleebaan koore oo qoraal soo saaray ayaa ku sheegay in baaritaan lagu waa baaritaankii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey lagu wargeliyey inuu ka bogsado cudurka covid nteen islamarkaana xaaladiisi ay wanaagsan tahay wasiirka ayaa tilmaamay in labadii toddobaad ee uu la jiifay covid nteen uu ku dhacay isagoo tan iyo markii laga helay cudurka uu galay xaalad karantiila uuna markii hore dareemay madax xanuun fara badan qandho iyo xanuuno kale alxamdulilaahi baaritaan caafimaad laygu sameeyey waxaa la ii caddeeyey inaan ka bogsaday cudurka halista ee covid nteen ayuu ku yidhi qoraal uu soo saaray wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan saleebaan yuusuf cali ayaa la xaqiijiyey in tan iyo markii cudurka haleelay uu ka maqnaa shaqada wasaaradda iyo goobaha ay madaxdu ku kulmaan sida xafiiska madaxtooyada munaasabadaha maamulka sidoo kale waxaa la sheegay in cudurka ay ka bogsadeen qaar ka mid a ilaalada wasiirka warfaafinta somalilan oo horey ugu dhacay cudurka sida uu markii hore warbaahinta u sheegay wasiir koore soomaaliya iyo norway ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal ee u dhexeeya danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka suudaan mudane maxamed sheekh isxaaq ayaa xafiiska magaalada khartuum kula hadlay ama kula kulmay safiirka cusub ee dalka norway u fadhiya suudan teresa lokin inta uu socday kulankooda ayaa waxaa danjiraha labada waa danjirayaasha labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya dalalka soomaaliya iyo norway oo dhinacyo badan leh qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu kaga hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen isaga iyo safiirka norway ee suudan haweeneeda lagu magacaabo teresa lokin waxaan xafiiskayga ku qaabilay danjiraha cusub ee norway suudan teresa waxaana ku faraxsanahay inay soo booqato safaaradda soomaaliya ee suudan waxaan isdhaafsannay aragtiyo ku aadan sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya soomaaliya iyo norway ayuu danjire maxamed isxaaq dowladda norway ayaa ka mid ah waddamada taageera soomaaliya gaar ahaan dhinacyada hay-adaha dowladda iyo daryeelka bulshada weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan magaalada cadaadiya deegaanada ku dhowdhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaan qaadaan bartaanu ku leenahay internet-ka ee w w dot radio cadaada dot com magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudugna waxaad nagala socotaan muujada f m-ka dherkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic cibir magahertis maamulka hirshabeelle ayaa dowladda ingiriiska ka codsaday in laga taageero dhinacyada ammaanka iyo horumarinta deegaanada maamulkaasi wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay safiirka dowladda ingiriiska mudane ben fender labada mas-uul ayaa iska waraystay marxaladda kala guurka ee deegaanada hirshabeelle arrimaha amniga dib u heshiisiinta iyo sidii doorasho doorashooyinka kusoo foolle ay u noqon lahaayeen kuwo xor iyo xalaala wasiir maxamed cali caadle ayaa safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan arrimaha soomaaliya uga mahad celiyey taageerada ay dowladda la garab taagan tahay dadka soomaaliyeed waxauna sheegay in dowladda ingiriiska ay ka codsanayaan inay gacan ka siiso dhinacyada ammaanka iyo horumarinta deegaanada maamulka hirshabeelle ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka codsaday safiirka ingiriiska inay si gaar ah u garab istaagaan hirshabeelle maadaama uu yahay dowlad goboleedkii waa dowlad goboleedka ugu nugul uguna da-da yar kuwa ka dhisan dalkeenna soomaaliya warkii duhur dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warkaan waa sharmaarka idinla socodsiinayay waxaa warka soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
xoga loogu sheegtaa soomaalidu
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaabay u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan